bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu waxaa maanta sharaf weyn noo ah inay halkan nagu soo booqdaan wafdi culus oo ka yimid dowladda turkiga oo uu hogaaminayo ambasadorkii hore dowladda turkiga u joogi jiray soomaaliya waktiga runtii ra-iisul wasaaraha ahaa ambasador kani turan oo haddana ah xildhibaan ka tirsan dowladda turkiga ee matalana magaalada bursa ee banaanka istanbul kana mid ah comitiga amase guddiga qaabilsan arrimaha dibadda ee wadanka turkiga uu la socday ambasadoorka kale ee hadda u jooga soomaaliya olgan oo isna aada ogtihiin hadda ka horkan noogu yimid ma aha markii u horreysay labada ambasadoorba ay noo yimaadaan markii labaad markii saddexaad puntland ay soo booqanayaan weeye way noo yimaadeen maanta aad baan ugu farxsan inay noo yimaadaan waxaynu noogu yimaadeen inaan ka wada hadallo xiriirka ka dhexeeya turkiya iyo puntland inaan ka wada hadallo mashaariic horumarineed iyo mid arrimaha ijtimaaciga ah iyo mid xagga bini aadamnimadaaba oo ay rabaan inay ka sameeyaan soomaaliya gaar ahaana puntland iyo sidii ay geedi socodka nabadda soomaaliyeedna uga qayb qaadan lahaayeen dhanka kalena aanu kaga faa'iidaysan lahayn mashaariicdaas iyo barnaamijka horumarineed ay ka wadaan soomaaliya inay puntland ka mid noqoto qayb ka mid ah ballanqaadyo badan ayay runtii sameeyeen isku xir in la sameeyo oo dhinacyo badan ah dhanka horumarka dhanka arrimaha ijtimaaciga dhanka arrimaha biniaadanimada iyo dhanka security-ga intaba waan ku faraxsana wafdigu inay noo yimaadaan guul iyo kheyr baan ka rajeynayna insha allahu iyo inay sii socoto xiriirkaasuna uu sii ambaqaado oo uu sii miro dhalo insha allah